Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Maamulka Somalilan ayaa magaalada Hargeysa kusoo gabagabeyay ololaha tallaalada oof-wareenka, jadeecada iyo dabaysha. Ololaha tallaalkan ayaa socday muddo shan maalmood ah iyaga oo door muhiim ah ka qaadanaya ka hortagga cudurrada faafa. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Maamulka Somalilan, Dr. Axmed Maxamuud Jaamac ayaa ka warbixiyay ololahan tallaalka ee la soo gabagabeeyay.
waxaan doonayaa in la wadaago xog kooban oo ka soo baxday hawshaas Een, ujeeddada ugu weyn ee tallaalkan aynu qabanayna waxay ahayd inaan ka hortagno xanuunada faafa guud ahaan xanuunada tallaalkan isku dhafani aynu kaga hortegayna waxay ahaan saddex xanuun oo waaweyn oo runtii saddexdacba saameyntooda leh taban waxaa ka mid ahaa oof-wareenka waxaa ka mid ahaa xanuunka poliyada aynu naqaano ama dabaysha waxaa ka mid ahaa cudurka jadeecada taargetkeenu doonaynay inaynu gaadhno wuxuu ahaa siddeetan kun shan boqol iyo toddobaatan iyo sagaal caruura reer somaliland ah dhammaantood tirada aynu gaadhnay ee iminka tallaalka qaatayna waxaa weeyaan toddoba boqol iyo toddobiyo labaatan kun afar boqol lixdan iyo afar caruura oo ka yar shan sano marka percentage loo rogo waxay noqonayaan saddex iyo siddeetan boqolkiiba macnaheedu waxa weeyaan boqolkii caruur ee aynu la kulannayba toddobiyo toban ka mid ah in tallaalka aynaan gaadhin laakiin boqolkiiba saddex iyo siddeetan ka mid a tallaalkooda waynu gaadhnay waxaa iyaduna war farxad leh oo ah inaynu tallaalkan ku helnay caruur shan jir gaadhay saddex jira afar jira ah oo aan hore wax tallaala u qaadan tiro ka badan saddex iyo soddon kun iyo afar iyo siddeetan caruura ayaan hore tallaal u qaadan oo tallaalkan la helay marka laga hadlayo caruurta tallaalka ka yar ee qaadatay ee halska hal sano ka yar ee qaadatay tallaalka waa boqol iyo afartan kun siddeed boqol lixdan iyo siddeed caruura tallaalkii cusbaa isaga taargetkiisa aynu gaadhnay maanaan filayn runtii waxaanu gaadhnay taarget aada u weyn waxaanu tallaalay caruur boqolkiiba toddobiyo toddobaatan seventy seven percent nimococal vaccine waxaa wasaaradda ka go-an maadaama waqtigu koobnaa shan cisho ahaa inay sii wado tallaalkii oo ay ka dhigto mid fixid ah oo goobihii xanaanooyinkaa kasii shaqeeya muddo si loo kufargareeyo caruurta kale ee aan weli tallaalka qaadanay ee waktigu saamixi waayey waxaa kaloo wasaaraddu ay kor u qaadaysaa oo xoojinaysaa waxaa la idhaha routine immunizationka waxaa kaloo wasaaradda horumarinta caafimaadku iyaduna diyaar u tahay xoojinta iyo wada shaqeynta wasaaradaha line ministerka ah ee inta badan ka shaqeeya arrimaha bulshada Ololahan tallaalka ee ka hortagga cudurrada faafa ayaa waxaa lagu tallaalay toddoba kun toddoba boqol iyo labaatan caruur ah kuwaasi oo ka yar shanta sano islamarkaana ku nool deegaanada hoos yimaada maamulka Somalilan.